mashruuca waddada garowe iyo gaalkacyo ayaa meel wanaagsan maraya waxaana shir looga hadlayo lagu qabtay magaalada garowe caasimadda puntland waxaana shirkaasi ka qaybgalay wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka puntland cabdirashiid maxamed xirsi isagoona ka warbixiyey xilliga ugu habboon ee la bilaabi karo waddada garowe iyo gaalkacyo oo muddooyin badan dib u dhacday waxaana hadda ku guulaystay kambani la yidhaahdo isxilqaan wasiirka oo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi sagaal iyo tobanka bisha maarso waxaa shir isugu yimid hoolka wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka dhammaan tiimamkii ee u wada xil saaraa waddada garowe gaalkacyo ka howlgelayay hadday tahay hay-adda waddooyinka hadday tahay kambaniga ee isxilqaan oo qaatay contractiga hadday tahay wasaaradda howlaha guud iyo saaxiibo madaxtooyada ah oo nagula jiray shirkaas oo ka cudadaatoo na soo wakiishay afartaa madax baa maanta shirkan ku ballamay shirkan waxaa looga tashanayey oo qaybahaas oo dhan isugu yimaadeen sidii loo derdergelin lahaa oo loo bilaabi lahaa waddadii garowe gaalkacyo kambaniga waa diyaar insha allahu wiigaga soo socda hawsha inay bilaabato baan rajaynaynaa qolo walibana qeybtii ay lahayd iyo hawshii ay u xil saarayd inay ka howlgasho waddadiina sida ugu dhaqsaha badan insha allah loo dhaqaajiyo shirkaani wuxuu ahaa wadatashi iyo kala xog qaadasho tiim walba meesha waxu marayaan qaabku u diyaar garoobay waxaa hadda ka dhidhiman sida kontraadihii oo la rabo in maalmahan gudahooda la saxiixo insha allahu qaar ka mid ah marka shirkaasi wuxuu ahaa shir wada tashi ah loogana tashanayey bilaabidda iyo ka howlgalka ee waddada garowe gaalkacyo oo contractigeeda u qaatay kambaniga la yidhaahdo al isxilqaan iyo hay-adda b h a oo qeyb weyn oo muhiim ah ee waddadaa ka samaynaysa oo ah waddada markii laamiga la saarayo oo kambanigu ka howlgalo gaadiidku waddadii leexsanayd oo uu marayey in loo diyaariyo loo geed qaado jay loo dhigo la habeeyo si baabuurtu ayan marna ayan u hakan isu socodku oo laamigiina socdo gaadiidkiina uu waddo helo arrimahaasaa maanta halkan wadatashi la isugu yimid qaybaha kala duwan ee si weyn oo weyn oo weyn baana la isu fahmay dhammaan qaybuhuna waxay ku ballameen hadday hay-adda waddooyinka tahay hadday kambaniga isxilqaana contractiga qaatay hadday tahay wasaaradda waxaa lagu ballamay iyadoo hal far ah oo hal uura oo isku calool ah in meeshaa gacanta lakala saaro deg degna hawshaa loo loo bilaabo muhiimaddana la siiyo xilli roob oo waxaan filaynaa insha allah raxmaadkii rabbi wayna kor taagayo waa helaynaa in shaqooyinka meelaha hadda la doortay waxaa weeye meelaha markiiba aan biyuhu ma fahmaysa hawsha ayaan ku qabsan karin meelaha taagooyinkaa sida burtinle ilaa meesha la yidhaahdo xarfo oo kale oo roob kasta oo da-a la wadan karo kabacdina insha allah meel allaale meeshii shaqadu ka fuli karta in dhowaan laga howlgalaa la rabaa sida aad la socotaan kambanigu hawsha ballan qaadoo saxiixay inuu hal sano gudahood ku soo gebagabaynaayo waxaan rajaynaynaa insha allahu weliba ka hor inuu kusoo gebagabeebo waa bilaabaynaa waana mas-uuliyad dowladda puntland saaran shacabkeeda saaran mawaadin kasta ama dal ha jooga ama dibad ha jooga eh waddadaasi halbowlihii ummadda weeye insha allahu sidaanu ugu ballamnay hal far inaan uga shaqayno ayaan ummaddayadana ugu baaqaynaa inay iyaguna u midoobaan wax ka qayb qaadashada iyo wax ka hirgelinta waddadaas iyo wixii kaloo aan muhiim u aragno dalka waxaa ka jira abaaro aada u adag aada u naafeeyey xoolihii haddana dadkii uu ciirsan yahay waxaan ilaah ka weydiisanaynaa oo ka baryaynaa raxmaad deg deg ah oo lagu kala fadhiisto tabar ee bini aadamku male intaasoo degmo intaasoo ummada intaas oo dal ah biyo dhaan baan la gaarsiin karayn raashin baan la gaarsiin karin waxaan ilaahbaa arsaaqi jiray xoolo iyo dadba ilaahay hawshaas inuu insha allahu kurbadeeda naga dulqaado oo asaga awalba haye ou u deeqo baan ayadana ilaah weydiisanaynaa shirkaasi intaasu ku saabsanaa waxaa loo ballamay waddadaa in laga howlgalo deg deg loo bilaabo isku mid laga ahaado dhammaan laga wada qayb galo cabdirashiid maxamed xirsi wasiirka howlaha guud iyo gaadiidka puntland ayuu kaasi ahaa